waa sida aad sheegtay caashaay madaxweynaha jabuuti ayaa dabcan qaabilay oo soo dhaweeyeen ufuudii kala duwaneed ee ka qayb qaadanaysay sida maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha soomaaliya iyo dee wafdigiisa dabcan qayb walba waxaa ka yimid wafdiyada heer sare ah in madaxweynaha soomaaliya oo kale iminka waxa wehelinaya labadii dhinac in guddoomiyihii golaha wakiilada ee federaalka in soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa ra-iisul wasaare khayre ayaa isaguna inla socday xaggan somaliland madaxweyne muuse bixi cabdi waxaa ku wehelinayay guddoomiyaha golaha guurtida in somaliland saleebaan maxamuud aadan waxaa kaloo in somaliland kamid ahaa wasiirada iyaguna dabcan fara badan uu kamid yahay doctor sacad cali shire wasiirka horumarinta maaliyadda ee somaliland wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland oo isaguna joogay marka dhinac walba ufuud culus waxaa joogeen prime ministerkii ethiopia abiy axmed oo ay wehelinayaan isagana wasiiro sida wasiirka maaliyadda in axmed shide in wasiirka arrimaha dibadda ee ethiopia waxaa kaloo in iyaguna joogay in danjiraha isaguna oo qaabilsan arrimaha soomaaliya dalka maraykanka donald yamamoto waxaa kaloo joogay in xogeeyaha egad in ayaa isaguna in joogay warkone waxaa kaloo in joogay in wakiilka isaguna midooda yurub u qaabilsan xaggan degmadan geeska africa mas-uuliyiin kala duwan oo caynkaasa ayaa ka qayb qaatay waana wadahadaladii dib loogu amba qaadiya ee somaliland iyo soomaaliya halkaas ayay de maanta ka furmeen jabuuti haddana dee waa lasoo gebagabeeyey waa tahay bal waxaad ka warantaa wafuud culusa isugu tagtay kulanka sida muuqata bal waxaa lagu kala tegay muxuu kulanka ku xirmaa waxa marka hore madaxweynaha jabuuti ayaa hadalka qaatay waxa uu kusoo dhaweeyey dhinacyadian kala duwanaa ee ka qayb qaadanaya dhammaantood waxa uu yidhi madaxweynaha jabuuti de jiilasha soo socotayn soomaaliyeed waxay u tahay arrintan waa arrin taariikhiya fursad weyn ayay u tahay oo lagu nabadaynaya soomaaliya dabcan waa miisaanka ugu culus buu ku tilmaamay madaxweynaha jabuuti wadahadalada somaliland iyo soomaaliya waa nabadayntii soomaaliya halkii dhinaca ugu sarraysay oo kale ayuu ku tilmaamay lagu soo afjarayay qadiyadan soomaaliyeed ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin muddada aadka u dheer ee fara badan marka waxaana lagu wada hadlaya caashaay horta marka hore afka ingiriiska waayo si laisku fahmo afkaas ayaa udubdhexaad u ahaa oo dhinaca waliba dee ay soo diyaarsadeen oo ay ku wada hadlayeen marka madaxweynaha jabuuti waxaa kaloo uu tilmaamay isagoo dabcan dee afkaasi ingiriiska ku hadlaya in muxuu ahaa ay tahay fursad aad iyo aad qaali u ah in somaliland iyo soomaaliya dee wadahadaladoodu marka ay welibana looga gaari lahaan nabad laysku gacan qaado oo sidaas maaragtay lagu dhameeyo dee waxyaabihii kala duwanaa ee soo kala dhex maray waxaa xigay oo hadalka qaatay isaguna markaas in maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo madaxweynaha in federaalka in soomaaliya waxa uu isaguna tilmaamay isagoo afka ingiriiska ku hadlaya isaguna in arrintanu ay tahay arrin wanaagsan oo raaligelina de aanu ka bixinay buu yihi dabcan dhibaatooyinkii kala duwanaa ay tirsanayeen waa siduu hadalka u dhigay walaalaha iyaga soomaaliyeed ee somaliland raaligelin ayaanu hore uga bixinay marka muxuu ahaa dee maanta waxaan u joognaaba dee nacam waa inay somaliland iyo soomaaliya dee halkaasay ku ilaabaan waxyaabihii kala duwanaa ee soo dhacay farmaajo sidaasu tilmaamay waxaa hadalka qaatay oo ku daba xigay abi axmed prime ministerkii ethiopia waxa uu isaguna tilmaamay in loo baahan yahay in layska iloobo dhibaatooyinkii soo dhacay qadiyado ka xun waxaa dhex maray in somaliland iyo soomaaliya ay jiraan adduunyada oo haddana dee laga heshiiyo dee laga tallaabsaday sidaasna lagu baahan yahay maanta ummadda soomaaliyeed inay midowdo oo dee halkaasi aan ay isku cafiyaan oo ay muxuu ahaa ay walaanimadoodii dee dib halkaasi uga amba qaadaan waxaa hadalka qaatay haddaba ugu dambayntii madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi waxaa hadal dheer oo markaas isagu soo diyaarsaday sida qaybaha kalabada usoo diyaarsadeen ayuu soo diyaarsaday lakin waxaa la moodaa hadalkan somaliland inuu ka dheeraa kuwii kaloo dhan markaa ilaa qoraal ka kooban shan lix bogda lagu tilmaami karo afka ingiriiska ku qoran ayuu halkii muuse bixi ka akriyey waxa uu tilmaamay marka wuxuu yihi intaan wax kaleba la gelin horta dee taariikhdii baan dib ugu noqonaya ini soo xusuusinayaa in somaliland ay xorowday lix iyo labaatankii jun kun sagaal boqol iyo waxaan rabaa ramadaan ramadaan adigoo adigoo raalle ah mar haddaad sheegtay in in qoraalkuu soo diyaarsaday madaxweyne muuse biixi cabdi aada u dheera waxaan rabaa inaad inaad bal soo koobto nuxurka hadalkiisa muxuu ahaa waxa uu yidhi wax kaloo dhan horta marka layska iloobo marka hore waxayna xusuusinayaa taariikhda in lix iyo labaatankii jun kun sagaal boqol iyo lixdankii somaliland ay qaadatay calankeedii ingiriiska ay ka qaadatay laguna tilmaami kara buu yidhi waa sida uu hadalka u yidhi isaguna oo afka ingiriiska dabcan dee ku hadlaya in somaliland ay tahay ummaddii u horreysay soomaaliyeed ee gumaystaade ka xorowda marka calankii markii somaliland qaatay wuxuu kasoo warramay anigoo soo koobaya taariikh fara badan halkii lasoo maray iyo sidii ma garanaysaa labada dhinacbade kadib kowdii luuliyood julay kun sagaal boqol iyo lixdankii markay soomaaliya iyaduna xaggeeda koonfureed ay qaadatay gobonimadii waa garta ramadan tilmaamay halgankii dheeraa ee ay soo galeen ururkii dee s n m ee u halgamayay markaa xagga somaliland gobolada waqooyiga ramadan ayuu isna ka warramay ramadan adaa raalliya Dowladdiina wuxuu ku dambeysiyey kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii sideed iyo tobankii mee inay somaliland dib ula soo noqotay xornimadeedii oo gooni uga istaagtay soomaaliya inteedii kale Ramadaan.
Waa hadalka wanaagsan ee dee horta uu meesha ka dhex soo kalena waxa weeyaan in soomaali deencam ay nabad tahay ay walaala yihiin laakiin dowladahoodu in deencamaysiyo kale ceshadeen waa sida uu hadalka wiidhiyey inta badan sida muuqata hadallada uu madaxweyne muuse bixi cabdi meesha ka sheegay waa intii ay somalilan sheegi jirtay marka maxaa cusub oo ku jiray hadalkiisa oo kulankan laga dhex lagala soo dhexbixi karaa hadda
hadalka cus in horta in madaxweyne muuse bixi markaa hadalkiisii waxaa kaloo ku jirtay in laba arrimoodba meesha wadahadalka di- dib loo anba qaadaya somaliland iyo soomaaliya mid inuu ku furmayo laba laba miftaax buu ku furmayaa ayuu yidhi labada miftaax uu ku furmaya waxa weeyaan waa ta u horreysa oo soomaaliya ay si rasmiya u aqoonsatay somaliland inay tahay dalgooniya waa kow ta labaad ayaa uu yidhi waa inay raaligelin rasmiya oo loo dhan yahay oo beelahan kale caalamkuna dee markaasi ay loog yihiin ay raaligelin ka bixiyaan in genocide amba xasuuq uu ka dhacay xagga somaliland koonfurtuna ay geysteen marka marka laga soo tago mas-uuliyiinta dalka etoobiya ma jirtaa mas-uuliyiintii kale ee caalamka ka socotay cid meesha ka hadashay oo hadal ku darsatay kulanka may kamay hadal cid kale muuse bixi markaa uu isagu hadalka in soo gebagabeeyey waxaa kaloo in eh, jirtay in madaxweynaha jabuuti uu isagu hadalka qaatay uu kulankii dee markaa soo xidhay marka kulanka ma waxaa jirta ballan ah in dib laysugu soo noqdo mise sidan ayuu ku dhammaaday kulanka cid mas-uula oo timid oo shaacisay oo tihi maalin kaluu shirki soconayaana ma jiro in sida lai sheegayo oo daco welibana xogogaale ay tilmaamayaan way anba baxeen qaarkood